wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee caawa qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid a maxaa keena bidaarta bidaarta wuxuunbay ku timaadaa anigase jacayl baan ka qaaday iyo weliba koox cusub oo fanaaniinoo laga dhisay magaalada boorama ana waxaan ka bogsaday badal khayr qabana helaaye cashaqii ku badqabay darartaad baan furto haddee haddee haddee baahi kuma qabo haddee haddee haddee baahi kuma qabo
qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowno sheeko xiisale oo ka dhacday dalka jabuuti hadar xuseen cumar waa abwaan ereyada sameeya wuxuu la xameeyaa heesaha waana macallin dhanka muusiga fanaaniin badanna baray muusiga khadar wuxuu barnaamijka cawayska washington ee v o eda uga warramayaa jacayl uu sheegay inuu bidaar ka soo saaray kaaga darana khadar markii hore ee uu timaha lahaa gabadhii uu jeclaaday waxaa ka guursaday nin lacag leh warwarkii iyo walbahaarkii uu ka qaaday jacaylkiisa uu waayey ayay timihii ka daateen oo bidaar buu yeeshay muddo markii uu joogay ee xoogaa uu qalbiga laxaamatay ee uu gabadh kala jeclaadayna gabadhii dambe waxay ku diiday bidaartii gabadhii hore daraaddeed uga soo baxday bal amuurtan eega aan idin kala baxo wariyahayaga jabuuti sagal saciid faarax iyo abwaan khadar xuseen cumar oo sheekadaasi inoo dhammaystira dee nin jacayl soo helo de anigaga gudhida mar buu anoo inta laga helayba
jacayl baa kugu dhacay dhawaan dhawaan oo hees ka sameeyey haddaan ku weydiiyo jacaylkii kugu horreeyay gorma kugu dhacay kii ugu horreeyey wuxuu ugu dhacay intaanan guursan ayaan gabadh jeclaa gabadhii nasiib baan u yeelan waaye nin iga lacag badnaa baa iga dulqaatay bidaar baan ka qaaday jacaylkii markaad weyday bidaar baad ka qaaday calaashtaa u fakaraysay saa u fakaraya madaxa u taataabanayaan fooda saa u taabanaya unbay foodii ilaa halka dambe gaadha
dee inantii maa tuftay markaa inaan jacaylkadi bidaar ka qaado dabcan
oo dad badan oo bidaar malaha jacayl baa ku dhac way qarsanayaan dabcan horta bidaarta wuxuun bay ku timaadaa anigase jacayl baan ka qaaday adi taadu jacayl bay ka timaday baan ka qaaday waqti yar aad baan u jeclaa jacayl baa kugu dhacay mar hore bidaar buu kuu yeelay oo inantii baad wedo mid lacag la kaa qaatay dee hadduuba timahaaga kaa kaxeeyey haddana maxaa mid kale u jeclaat hadda timaha uu kaa kaxeeyey melihi dabcan wallahi horta adduunkani baa iska ah dadka biniaadanka waa la isriixaya aan waktigeyga isagoo dheeraaday yaan haddana raggii dhalinta cidhiidii ku geliyey jacayl tu yar baan iska jeclaaday iyadna way ii joogtay de haddana maxaan ku dhaha halkii un baa laga bilaabay malaha ayay egtaan dadku mid kalun baa iga dulqaaday haddana
kii labaadna waa lagaa dulqaaday oo adugu xaggeed ku maqleen marka dee ma waa iska joogay laakiin cimrina waa laygu meedhay cimri baa laygu meedhay mid kaa daayar baa kaa qaaday dadayaroo xoogaa gaartaa iga qaaday ila nin timad oo qurux badan bay doonaysaa ma aniguna waxaan kuweysasabanaya korbalixa u sameeyo koofiyadda adoo jacaylka hore bidaar ku yeelay baad jacayl kala gashay adoo bidaar le anoo bidaar le markaa dee timihii wixii ma jiraan laxan baad sahay marka isku jeclaysa laxan baan isku yarjeceysiinaya waxaan oo dee marka heesahay waxaa igu yar kusoo yordurugto unaan koofiyadda iska qaadaan shiloobaa okay markii hore intaad jacaylka aad badiisa gelin koofiyadda maxaa iskaga qaadi weyday intay ku baraan markii hore taas taasay garabartee
marka jacaylku markuu qofku wan yahay wuu dhib badan yahay allah nin abwaana wuxuu yidhi ilaa u naxariistee cumar kul jacayl adigoo weyn ku helay hadduuna wad kaaga noqon ceebtaad u helay suya anuu darri baan ku baxay wuu ku ceebeynayaa marka dadkiina kuma fahmayaan dadkiina kuma fahmayaanoo marka maxaa ku helay laba kubadhanoo de gabadh baan jecelahay adoo cimrigan jooga waa lagula yaabayaa waa saartaqaad marka doogii talaba kasoo baxo cid kale ma heshay
way heshay ha way hesho waa jabuuti markama soo dhaadhacay anoo barnaamij ku wada maxaadan kaartasiis rbebda kaartasiis kaad ku taala ayaa halkaa lai sheegay markaa iyadoo way soo yar booqatahay marka waan isbaridinay waa ii warantay marka heeskii markeeda gabadhii arkay en isbaridinay socotay baan maxaan sameeyey ninbaa ku xeraystayood xaaskiisi noqotood ubadkiisa xambaartayo meherku ku xalaashaday markaan helay xaqiiqdii xog ogaan la-aanahay cishqigii aan la xiiqi jiray xakamaan ku xidhayo xakalaanu guure allow gabadh xalaalo xigmad iyo xaqdhowr leh xaggaagaan xaggaagaan xaggaagaan ka sugaya baan idhaha marka waxaa jirta haddii adii lagu kaxaystay ana ilahay baan mid kale uga fadhiya ma la heshay weli wax kale may weli weli bidaarta lagu suwaagilaya dee bidaarta hadda waxaa la timaa soo baxay oo la sameeyaa timaa maxaad sameyn weyd wallahi tima lacag ma haysto
marka qisada jacaylku xaggee ka dhacday xaggee joogteen xilliga
Eh, waad mahadsantahay waxaan joognay cali sabiix eh, magaalo waa caasimada labaad mise caasimada saddexaad cali sabiix aan joogo halkaa koox baan ku asaasay ahayd barnaamij baan ku wadnay halkaasaan isku aragnay waxayna sanadku wuxuu ahaa labadii kun iyo labadii
marka labadii kun iyo labadii kadib jacaylka laguma dhicin aa iguma dhicin ku kale haddaan u dhawaada kii horaa tima tiibta bay ku taalo kii timihii iga daadiyay ma indhahan ku duulaadeen
waad u fakiri markaa muddaad ka joogi aa midaan ka joogaya laakiin waan yar gaadaya mar kale haa u yar nasto labaan xusullada ka xodhay markaa baad xanaaqii hees ku dhufatay taas baan ku sameeyey ereyada maxaa kamid ah heesta adoon dawadii naftayda idaacad baan ku ahaa dharankii cashaqeen ku qabay dumisay dumisay durbaad u tumbaan lahaa dad badan ha u dabaaldegaa dadaalow dadkugu weydiisan lahaa dhawaadii naftayda daacad baan ku ahaa dareenkii ashaqeen ku qabay dumisay dumisay Dhulbaanu tumbaan lahaa dadbadan ha u dabaaldegaan dadaaluu dadkooga weydiisan lahaa Durbaanu tumbaan lahaa. Dadbadan ha u dabaaldegaa. Dadaaluu dadkooda weydiisan lahaa. dacwada baad igu daaliso dulqaadkii uu dhammaaday dulqaadkii uu dhammaaday waan ku daayey ku daayey waan ku daayey darmaanugubo la daawado adaa doortan lahaa darmaanugubo la daawado adaa doortan lahaa allaha ugu beeshabuti dadeetii ugu fircoonay dadaa doortan lahaa wadbaan igu daaliso dulqaadkii uu dhammaaday dulqaadkii uu dhammaaday waan ku daayey ku daayey waan ku daayey doogaka ku daayey waan ku daayey waan ku daayey waan ku daayey waan ku daayey hadar bidaar halkaasi kugu daayey hadar bidar oo haddii aad ka gabayday go-aagiina aad ka qaadatay maxaaba kaaga gedaysa Ugoyoga mugasi.
Ah, cocoyam.
waa hagaag intaa haddii aynu kaga nimaadno xeebtii jabuuti iyo jacaylkii cali sabiix ka dhacay aynu u xagaa baxno dhanka iyo magaalada booramo oo dhowaan laga dhisay koox cusub oo fanaaniina waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good iyo kooxdaasi oo loo bixiyey kaaha fanka abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed waxaan weydiiyey bal goorta ay asaaseen kooxdan ka ah fanka iyo waxa ay tahay baahida loo qabo in la asaaso kooxdan
waan ku salaamay wariye haashim adiga iyo idaacadda v o a su-aasha markaan usoo noqdo kooxda kahafanku waa koox soo shaqaynaysa horta iminka muddo ilaa sanada ku dhawaaqitaankeedii iyo barnaamijyadeedii ugu horreeyey unbaa hirgelay habeenkii ciidda oo maarata aniga aan shaacinay baahida haddaynu u gudubno baahi badan baa jirta fankii soomaaliyeed waa kuwa burburay bannaan waxaa yimiday meel bannaan baa soo baxday waayo fankii hore wuxuu dabooli jiray dhaqanka iyo oo ruwaayadaa la samayn jiray tiyaataraa jiray dadku daawan jireen dhaqankaa markaa dadku halkaa wax badanay ka faa'iidi jireen burburkii debadii waxaan hees ahaynba lama maqlo marka waxaa meesha ka baxay ruwaayadihii iyo filimadii iyo masraxyadii dadku ay ku kala faa'iidayeen maadaama ay taasi meesha ay ka baxday waxa soo galay halkeedii dhaqanno ajaanib oo filima ah oon dhaqankeenna ku salaysnayn oo dhaqan ajaaniba oo telefishinnadeennii ku qasbay inay turjumaan waayo baahidaasaa keentay markay telefishinnadeenu hadday helay karayaan ruwaayadaheennii iyo filmadeennii umay baahdeen dhaqan shisheeye inay dee filmo ku salaysan ay turjumaan baahidaasi si aan u daboollo bal intii tamartayada ah waxaanu isku baynay inaannu koox samayno kooxdaasoo iskugu jirta qaybihii fanku ka koobnaa oo jilaagii ah oo musishankii ah oo maaragtay abwaanna ah oo heesaaya oo laxamiistayaalah intiiba ka kooban riwaayadahaasina aanu rajaynto aan rajaynayno ilaahay hadduu idhaha mustaqbalka inaannu buuxno balbooskaa intii tamartayaa haddii la yidhahdo waa inuu qofku cod macaan yahay waa inuu qofku jilaa fiican yahay waa inuu qofku abwaan asala yahay waa inuu qofku musishan asala yahay waa inuu qofku laxamaysto asala yahay si uu u soo noqdo fankii dhadhanka lahaa ee soomaaliyeed
hadda isna waxaa halkan ku sugan fanaanka da'da yar leh ee la yidhahdo cali maxamuud kaahiye oo lagu naanayso cali diinaar oo ka mida kooxdan kaaha fanka isla markaasina habeenkii dhoweyd ee ay bandhigga samaynayeen kooxdani heesa badan ka qaaday ku soo dhowow cali barnaamijkeennan bal ka waran kooxdiinnan kaaha fanka iyo masraxyaddii aad habeenkii dhoweyd soo bandhigteen
waan ku salaamayaa weriye runtii habeenkii waxyaabo badan ayaa la soo bandhigay oo aad u xiiso leh haddana waa laga sii anbo qaadayaa waa la sii wadayaa soo diyaarayaasha iyo waasaab u wareysanaysay guddoomiyaha kooxda agwaan geystiir
taariikh kooban markaad naga siiso fankaaga iyo heesaanimadaada iyo halka aad degan tahay waxoogaa bulshada ku dhegaysanaysa waxay isweydiinayaan cali diinaaro kuma markaad tilmaamayso maxaad odhan lahayd anigu waxaan deganahay awdal boorama waa gobolkaygii waan ku dhashay waa magaaladeedii waan jecelahay i love you boorama haddana waxaan ka imid waddanka finland marka dadkayga iyo shacabka soomaaliyeed o dhan ba saasaan u sheegayaa
heesaha aad qaaday ee iminkaad ku soo bandhigteen kooxdiinan markaad soo bandhigayseen kuwee ka mid ahaa aad ugu jeceshahay
waxaa ka mid ahaa heestan barasho waagay cusbay ballanka taan wada galnay waxaan bilowgii u qabay galgacal aan barax lahayn inaan isku biirsaneen
barasho waagay cusbay ballanka taan wada galnay waxaan bilowgii u qabay kalgacal aan barax lahayn inaan isku biirsanee inaad iga baydsanay afkana baga iga lahayn fikirkii waxaan soo bandhigay jacaylkaagan jacaylkaagan jacaylkaagan beenta dhalay jacaylkaagan jacaylkaagan jacaylkaagan beenta dhalay inaad iga baydhsanayd afkana baga iga lahayd sirtii waxaan soo bandhigay jacaylkaagan jacaylkaagan jacaylkaagan beenta dhalay jacaylkaagan jacaylkaagan jacaylkaagan beenta dhalay ana waxaan ka bogsaday bedel khayr qabana helaayey cashaqii kubad qabay darartaas baan furto haddee haddee haddee baahi kuma qabo haddee haddee haddee baahi kuma qabo ana waxaan ka bogsaday bedel khayr qabana helayey cashaqii kubad qabay darartaas baan furto haddee haddee haddee baahi kuma qabo haddee haddee haddee baahi kuma qabo inaad iga baysanayd sirtii waxaan soo bandhigay haddee baahi kuma qabo baryahan sheekooyinka bayaan isku dhaafsanaynay sidii boombuunistiisa faraha ugu qoray bulshada labadu isna buuxiyaane baryahan sheekooyinka bayaan isku dhaabsanaynay sidii boombuunistiisa faraha ugu qoray bulshada isna buuxiyaane hulkaad ku jirtay inaad mid kale ku dulfaafinaysay waxaa ka rogay bustaha jacaylkaaga jacaylkaaga jacaylkaad baadhanaysay jacaylkaaga jacaylkaaga jacaylkaad baadhanaysay
waa hees jacayl yaa tiriyey
heestan waxaa iskale oo tiriyey oo maskaxdiisu ay ka soo maaxatay agwaanka qaaliga igu ah agwaan geestiir naaxiyadana waxa iskale saaxiibkayga qaaliga ah macallinkayga injineer siciid xuseen cige heesaha kale ee fanaaniinta ka mida kooxdan kaaha fanka ee ay habeenkaa soo bandhigayeen iyo heesaha fankooga iyo fanaaniintooda waxaa ka mid ahaa hees la yidhaahdo gumee waxaa wada qaadaya nimco cali migil iyo mukhtaar maxamed barkhad oo lagu naanayso mukhtaar daawus kaygada xiran kala weersanaa
Hooy, hoowa, doontaa wato labayl weydayba hoowa, yar waa bisay waalaykume waa aan dhaway wiilkan kalgacaw la wadaagayo
celin kare wajibaadka kale taanu soo wadaa
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
suge suge waan ku bilowday ayaa kulma waxya jirkayga hagaku waayo waahi waxyeelkii alla kuwaaway kuwashay washay nafta waraabay hawayrax goysay halayolkan kusuge suge waan ku biloobay ayaa kulma waxya jirkayga hadda ku waayo waahi waxyeelkii alla kuwaa weyn kuwashay washay nafta waraabay hawayrax goysay halayolkan Helele wambe, ha ha ha, helele wambe, ay ay kurumba.
Suge suge, ha ha ha, waan ku biloobay ayaa kulma.
Allah kuwa weyn, Alla way kan, Allah kuwa weyn,